Dowladda hoose ee magaalada Laascanood gobolka Sool ayaa soo bandhigtay alaabo dhacay isla markaana ay ka soo ururiyeen suuqyada ganacsiga ee ku yaala magaaladaasi. Waxyaabaha ay soo ururisay dowladda hoose ayaa waxaa ka mid ah daawooyin, sharaab, iyo alaabooyin kale oo waqtigooda dhacay. Xogayaha dowladda hoose ee degmada Laascanood Boos Dubad Maxamuud ayaa ka waramaya alaabaha ay soo qabteen isagoo sheegay in ganacsatada gadaysay alaabaha la soo xiray.
Dowladda hoose caasimadda Khartoum ee Laascanood waxay soo bandhigaysaa waxyaalaha dhacay ee halkaasaan agabyada kala duwan ee laga soo ururiyay magaalada meelaheeda kala duwan. Alaabadaasi oo ah alaabo dhacday aan ku soo qabanay dukaamo iyo meelo lagu iibinayay. Waxaa ku jirta dawooyin, waxaa ku jira sharaabada noocyada kala duwan. Alaabtaasi een dadkii arrintaa gacanta ku hayayna dowladda hoose sharciga ay marisay. Cid kasta oo lagu qabtana waa sharciga la marinayaa oo sharciga laga tigsanayaa. Waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Laascanood inaanay wax dhacay haddii ay arkaan ay la soo socodsiiyaan dowladda hoose. Dadka waxa dhacay iibinayana waxaan u sheegaynaa in sharciga la marsiin doono. Een waa la xiray, ganaax baa la saaray, qayb maxkamadda loo gudbiyay. Waxaan u mahadcelinayaa shaqaalihii kala duwanaa ee hawlwadannada haya shaqada awooday ee sida wanaagsan uga soo baxay ee muddada waqtiga badan leh ku bixiyay ee ka qabtay dadka waxa dhacay. Qofka waxa dhacay dadka iibinaya waa qof dadka dilaya. Dadkaasi abaalmarin bay shaqaalahaasi mudan yihiin. Aad iyo aad baan u mahadcelinayaa.
Dowladda hoose ee degmada Laascanood ee gobolka Sool ayaa muddooyinka dambe waday dadaallo wax looga qabanayo soo ururinta alaabaha waqtigooda dhacay ee yaala suuqyada iyo goobaha ganacsiga ee magaaladaasi.